Ishacya codobka saddex iyo labaatanaad kanu waa warka culus ee Turos ku saabsan dooniyaha Tarshiishow baroorta waayo way baaba'day guri iyo irid la galo midna ma leh waxaana iyaga looga muujiyey dalka Kitim kuwiinan gasiirada degan ee bayaacmushtariyaaasha Sidoom oo badda gudbaya ay alaab ka buuxiyeenow aamusa biyaha badan waxaa laga keenay sarreenkii Shixoor iyo wixii beerihii webi Niil laga goostay oo faa'iidadeedii ahaa oo iyadu waxay noqotay suuqii quruumaha Sidoonay ceebow waayo baddii way hadashay oo qalcaddii baddu waxay tidhi anigu ma foolan carruurna ma dhalin barbaroona ma korin gabdhona ma korin markii warku Masar soo gaaro aad bay warka Turos ugu xanuunsan doonaan Tarshiish xaggeeda u gudba kuwiina gasiirada deganow baroorta tanu ma magaaladiinii waa hore jirtay oo faraxsanayd baa oo cagaheedu meel fog u wadday inay dal shisheeye degto aawadeed yaa taladan u goostay Turos oo ahayd magaaladii taajajka bixisay oo bayaacmushteriyaasheedu amiiro ahaayeen oo geedisleyadeeduna ay ahaayeen kuwii dhulka sharafta ku lahaa rabbiga ciidamadu ayaa waxaas u qasdiyey inuu jabiyo kibirka faanka oo dhan iyo inuu ka dhigo in kuwa dhulka sharafta ku leh oo dhan la quudhsado reer tarshiishow bal dalkaaga dhex mar sida webi niil oo kale innaba wax ku celiya oo dambe ma jiraan isagu wuxuu gacantiisa ku fidiyey badda korkeeda oo boqortooyooyinkiina wuu gariiriyey rabbiga wuxuu amar ku bixiyey in la dumiyo qalcadaha kancaan oo isagu wuxuu yidhi dadka sidoon oo ah sida bikrad la najaaseeyeyow mar dambe ma farxi doontid kac oo xagga kitim u gudub oo xataa halkaasna nasasho kama heli doontid bal dalka reer kaldayin firiya dadkaasu ma jirin kii reer cashuur kuwa cidlada degganna ayuu u aasaasay munaaradda la dhisay daaraheedii waaweynaana waa la dumiyey oo baaba buu ka dhigay dooniyaha tarshiishow baroorta waayo qalcadiini waa la baabi'iyey oo waxay wakhtigaas noqon doontaa in Turos la iloobi doono toddobaatan sannadood oo ah sida boqor wakhtigiis oo toddobaatankaas sannadood markay dhammaadaan ayaa Turos waxaa laga heesi doonaa sida dhillada oo kale dhilladii la iloobayay kataarad qaado oo magaalada ku dhex wareeg oo luuq macaan luuqee oo heeso badan hees si lagugu soo xasuusto aawadeed oo toddobaatanka sannadood markay dhammaadaan ayaa rabbigu Turos soo booqan doonaa oo waxay ku soo noqon doontaa kiraadeedii oo waxay dhulka kaga dhillaysan doontaa boqortooyooyinka dunida oo dhan laakiinse bayaacmushtarigeeda iyo kiradeedaba qudus baa rabbiga looga dhigi doonaa lama urursan doono lamana kaydsan doono waayo bayaacmushtarigeedu wuxuu ahaan doonaa kuwa rabbiga hortii jooga inay wax ku filan cunaan oo ay dhar raagaya xidhaan